raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duurfayla dhegeystayaal qodobada wararka warsan duurkunsin haytona mayban kuugeyna amiinkii afaraad iyo tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo ee bilibarka ismi ee ramadaan mayba si toose aan ku bahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maybaan aamiinkii xaliilaha gebagabey wareegii b dowladdiyo bayba'gab caafimaad ayaa ku wareejeeday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya somalilan yemaba bilaawtay kulamo laka xaliyo dagaal beeleedyo kuli deegaano ku tirsan somalilan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni waliba uusan bahay dhiriga iyo magaalada qaradho meelasi oo xalay roobab ilaa ligof ka amuudan ka ubadan qabsi xoogan yaa wajahday shacabka ka nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan meebanu ku obsi qabana antifatahaadu suubi webiga shabeelle gudoomiyihii hore gobolka banaadir taabit cabdi maxamed iyo baaqandari dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle maraykanka mabaqira intii uu sadad shacbiga ka dilay duqayntu kufuli gudaha waddanka soomaaliya dhakhtar saf ka hore kuya jarti la dagaalamowka coronavirusna isdili madaxweynaha waddanka maraykanka donald trumpna maba ku hadlay xaaladda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee nolol iyo dhimasho bilakways
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo suuran maskaxdaada ka guud warsan media network
taariikhda weliba ka beeganta labaatanka bila afraad ee abriil sanada labada kun iyo labaatanka duhurnimo salaase ow ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya geeka magaalada baydhabo mayba hadeersaday agab iyo weliba daawooyin caafimaad aana si oo lanku horseedo cudurka eedka infaafow ee coronavirusa dowladda federaalka soomaaliya iyo mayba wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk iyo sheegtay inta agab iyo weliba daawooyin caafimaad la sheen xarunta karantiilka ee covid sagaal ee maamulka koonfur galbeed iyo ka horgeliyada magaalada baydhabo mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed iyo dowladda federaalka kuma hadnagay agabka caafimaad iyo hadeersiin isla markaasi oona sheegan intii agabka uusa muhiimiga iyo xilligu maadaama uusa dalka ku jiro covid sagaal dowladda federaalka ayaa kaal hore dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo somalilan ku wareejiyay qalab caafimaad oo laga tiragalay inti lagu horseeda faafowka cudurka coronavirus amiinkii afaraad iyo tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan ee bele barakaysan maybaa laaka si toosa laga qubhaday magaalada baydhabo ee gobolka baay maybana laha gebagabay wareegii b sawirkan uuse ka dhammaystira maxamuud cabdulaahi gaabsha
halo waa beri b halo radio warsan halo wada jire halo radio warsan halay joohayt yamiinkii afaraad ee tartan aqooneedka bilobarakaysan ramadaan iyo kubahi warsan raadiyo xaafado ka tartamaayo weliba shalhayana wadajir eeyo waa beribi tartankii loonqubudi dhammaantumun ka xaafadood ay ku koobanta magaalada baydhabo welibana maalgeliyaha iyo ururka dhalinyarada ee garab walaal iyo weliba raadiyo warsan dhinaga su-aalo weliba dadku aawyahaye iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir halaya tartanka ku duwanaya tartamadii hore kubahii warsan abwaanadii sha taageersanay lamada xaafadood iyo sharoogan xaafado wadajir iyo buuli jimaa qadka teleefonka iyo si toosaan kugu jareen tartanka sidoo kale hubnay ku tirsanay garab walaal xuseen cadaani iyo maxamed salaad yayoona qof walba idis qadka teleefonka si toosaan kugu jareen tartanka istuudiyaha koowaad ee warsan yaa ku duwanayay amiinadii hore tartanka tartanka hiisaga lahaya halayti dhaxamari wadajir ee iyo waa beri b yarligeedii meentodoba suwaal wadartama tuutalkana kudhakaasa tumunyaa farsugal xaafaddu waa beri yalakoyti tumin kordhibood meela xaafadii kale la tartamaasi yalakoyti lidhibood waliba nastaasayti guulo karatay xaafaddu waa beri oyaa kabadiidii shandhibood sidiisuu natiijada ka dhawaaqo maxamed salaad okusoodi ururka garab walaal waanu suroogi idis gabanin tartamaana lama xaafadood oo shalasi hori caadi amin yahayte wada jir a iyo waa beri b xaafad kastana ba xaqalaayteentili warsada toddoba su-aalood iyo xaqalada su-aalo mibana ku bilaabay tartamyaalka xaafadda waa beri b waa beri b mibana warsaday toddoba su-aalood saasoo kale wada jir a iyana mibana warsaday toddoba su-aal tartamyaalka xaafadda wada jir meba ka jawaabeen lama su-aalood toddobaadii lawarsadii lama su-aalada ka jawaabeen meba faa'iida hareen lama su-aal oo habaal martid tartamyaalka xaafadda waa beri b oo guud lakooyeen tartamyaalka xaafadda wadajir ee maybwaadi dhibcood wadajir ee mebalakootili dhibcood taasoo kale tartamyaalka xaafadda waa beri b yoona mebal warsaday todoba su-aal todobaad su-aal la warsadii mebaka jawaabeen afar su-aal miila mebaka haysaan siiyey dhibcood taasoo kale meba faa'iida ahaan haleen saddex su-aalood oo habaal mareen tartamyaalka xaafadda wadajir ee dhibco guud iyo lakooti tartamyaalka xaafadda waa beri b maybwaad migo wadajir ee lidhibcood wowkiya bilaabu doonaa wareega saddexaad ama gurub c walibana bilaabo doonana oo tartan hiisale laku sugahaya haddii lahayara xaafadda isha ee iyo deegaanka boonkay
waayahay warbixintii ku saabsan ay tii tarta aqooneedka xalay hamiinkii afraad doona ku daadiinay stuudiya warsi magaalada baydhabo iyo maxamuud gaabshaay ahayn somalilan iyo baba bilowday kulamo la kaxalay oo dagaal beeleedyo kudhii deegaanadiya degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag bayba ku bilowday kulamo shaldum oo xalanka ku weydiiya oo dagaal beeleedyo maalimo kahor kudhii deegaanka fadhigaab ee duleedka degmadaas wuduus hogaamiye wasiirka arrimagudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed iyo kulamaba la qaaday guddiga nabadeewka dagaal beelaadyada degmada alafwen isoona kula hadli sidii lahaa afjari lahay colaada waana lanqaadi lahay nabad i deganaansha wasiirka arrimo gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed imibaa faray guddiga nabadeynta intii oo xoojiya reedinka heliisiintiyo islamarkaasina dadka dhibaatada wada iyo meelahan ku wada jeesada xukuumadda somalilan iyo dhowaan ciidamo shaldhigtay maleeshiyada ka dagaalantay deegaanka fadhigaab ee degmada ceelafweyn maybana dagaalka ka amuday lama qof meelo sida kaleniyo ka dhaawacmeen madainaga dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo xubnula dareer iyo mibaa iyo ambehna magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaar qardhe mibaaha ka rugmaday daadadta ku dhaladay roobab saacdo ilha dhaafi meelaseyka gobadi aana soo sababay dhimasho si la sheegay sida qof iyo burbur eedan badan madawyne deni iyo kormeerka suubii doono goobo usoo daadadka suubi sonasaas oo kale la kulmi doono maamulka degmada waana kula hadli doona arrimo daadadka magaalada qardha iyo miba weli ku dareeree gudmud shalduun olan laha ka badbaadiyo dadka ku go-doonsan xaafado qaar ee magaalada qardha dhinaga kalena obso xoogan yeelaha ku waramaha intii a wajahday shacabka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shacabka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo obso ala diristi maalmooginka dadambooy maadaama la gudagalay xilliga guga ee roobabka badan gubdaayn welwelka ankoweyn iyo meyba use iyo fatahaad lamada sidii sanadii hore intii isusuhu biyoobega shabeelle ee magaalada dhamaraw biyowebega yaa koronkaay maalmoogin laha dhaafiyey oo maamulka gobolka hiiraan uusa bilaabay carituur laku suubiyow hareeraga webiga iyo dhiba gooba biyoy ha ku bahayn guddoomiyaha gobolka hiiraan cali ijayte cismaan ayaa kormeeray goobo qaar ee webiga is-oonaan ku digi shacabka biyo badan ee webiga sugada sanad walba webiga shabeelle marow gobolka hiiraan ee waa hiiraan iyo shabeel waa shabeellaha hoose iyo hiiraan mebaa usa suubiyaana fatahaade saameyn kuwa ladhayn dad eedan badan dhina kalena madawynaga dowlad waa madawynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yimiba uusa ka baaqay intii gurmud lanfidi dadka daadadka saameyn ee magaalada qardha warsaxaafadeedka kubaya xafiiska villa soomaaliya ee madawynaga jamhuuriyadda yimiba qof kasta oo walhaysada lankabaqay intiyo gurmud ansuubiyan shacabka magaalada qardha ee roobka eedkan saamay guddoomiyihii hore gobolka banaadir meeba use ku hadlay obsada lagu qaba anti fatahaad isusuubi webiga shabeelle maadaama la gudagelay xilligii roobka guga war qoraale oo isasaari taabit cabdi maxamed yimiba ka sheegay intii xaaladda webiga shabeelle ee lanku dayr yahay waana dadka ku sugan magaalada beledweyne iyo sheegaha inti webiga use bafataha walyaran dhimanta dogii hore ee muqdisho yimi baan kuma hadagay maamulka gobolka hiiraan oo bilaabay dadaalo lagu koorseedo fatahaadda ku dhalada korta webiga maraykanka mebaqare intii shacabuse ka dilay duqeynku dhiidii guda wadanka soomaaliya ciidamada maraykanka iyo mebaqaradana intii datrayd ay walyaelanka jeysteen duqeyn dhiniga irka oo bili abriil iyo ku fuliyeen soomaaliya warbixin huse taliska maraykanka africom isniintii asaari maba use ka sheegay duqeyntaas intiyo ka amudeen laba qof meelisida kalena dhaawacmeen warbixintii intaasi daraasa intii isla weerarkaasi laka dilay lama ku tirsan al-shabaab siwarka africom iyo ka sheegeen hay-adda amnesty international maba dhinisha ka sheegtay duqeynta use maraykanka ku fuliyay soomaaliya intii laka dili hal qof oo beeraley ah iyo weliba qof kale oo hay shaqaalaga shirkadda isgaarsiin ee soomaaliya ku howlgalaasa warbixintii mabakadoodahay tee dadkaas rayidka intii oo amudan madiyo qarxiyan miinooyin iyo al-shabaabba ka keediyan dhakhtarka howlgalaasi magaalada new york oo ku mid tahay ti dadka safka hore anka jarta la dagaalamowka coronavirusna isdili dr lorna bren oo ahaytay madaga qeybta daryaalka degdega ee isbitaalka n ee magaalada new york yan amudi dhaawacay isjersdi maalintii axadda hayti sida booliiska sheegeen aawka bilaabmay tun afartan isagaal sano jarka e iyo meeba usleya dadaalkii iyo shaqadii ankajartii iyo dili tirada kiisaska dhimashada ee magaalada new york iyo meeba eid korandhaaftay tumid toddoba kun iyo shan boqol anka dambooyintiina madaweynega maraykanka donald trump iyo meba wariyaalka in sheegay intii war war ku haya xaaladda use ku suganyi hogaamiyiga kuuriyada waqooyi kim jin un intii maalmoog ilaha dhaafi edlan hadalhay xaaladda caafimaad iyo weliba meeluhiisu ku sugan yahay hogaamiyiga waqooyiga kuuriya tramiya sheegay intii wal faahfaahin uusan ku biyi korno xaaladda kim jin un balse uuse karaji weyni intii xaaladiisa caafimaad afay lahadahayta wararka lase dhamarow ee ka saabsan kim maybahbahena madi sida la sheegay isu ku baaqidi ku qaybgalowka munaasabad sanad walba laka maamusow sanad guurida ku wareegaytay dhalashada awshay oo kabeeganayti tuma iyo shantii abriil kim wejishay maha ku muuqan munaasabadda xuska awshay saas oo kale mayba lakuwaay owsa ku muuqda waaye xarumo telefishinada gaar ahaan kan dowladdaas bise oonasi sahlan inin heri jaran xuska awshay wakaaladda wararka ee rayters oo ah higidaasa ee lil xoogaale iyo maalamo ka hormay baa ku warantay intii dowladda shiinaha qubro caafimaad aan dartee kuuriyada waqooyi saraakiilaas caafimaadya la sheegay intii uusoo hogaamiyay sarkaal sare oo ku tirsan xisbiga shuuciga ee arrimo dalka shiinaha kuuriyada waqooyi oo ee dal adagta intii laku hela xogto ka saabsan madaxda sare ee dalkaas yimibaa adkaatay intii la xaqiijiyay xaaladda caafimaad ee kim magana saas oo kale maalmogilaha dhaafiya bahaay warar kale oo sheega intii hogaamiyga dalkaas usugali qalliin dhiniga wadnaada eh mibana saas oo kale habatay warar kale oo sheega intii kim usu nooli warkii akhyaara idaacadda warsa magaalada baydhabo kula daraateen duurnimada untaniyo ka dhowna